heshiiska waxaa la yidhaahdaa heshiiska nucleerka oo gantaalada riddada dhexe baa la yidhaahdaa marka waa waa runtii quwadaha ugu xooga badan weeye oo ay labada dhinac isu haystaan inta badan uguna meelaha ugu dheer dheerna gaari karaa marka heshiiskan waxaa la galay siddeetan iyo toddobadii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo toddobadii ujeedadiisuna waxay ahayd in la baabi'iyo muddo laba sano ilaa saddex sano gudahooda in la baabi'iyo gantaaladaas oo wax yar in laga soo reebo maaha kulligiis la tirtiro waxaana laga hadlayaa labada dhinacba kumaankun bay haysteen waktigaas marka waa laysku raacay waa runtii wuxuu ahaa waxyaabihii aad maaragtay markii la yidhaahdo yaraynta qumbulladaha ama nucleerka caalamka laga yaraynayo wuxuu ahaa heshiisyadii ugu qiimaha badnaa buu ahaa intaasayoo kunna waa la baabi'iyey sidii loo waktigii loogu talagalay ko iyo sagaashankii ay ay dhammaatay marka hadda waxaad moodaa maraykanka iyo inay markaas iyagu hadda ay arrintaas ay ka dib uga guranayaan heshiiska markii hore siduu ku yimid maxaa loogu baahday waxaa loogu baahday heshiis waxaa jiray dhex maray sovietkii gorbachef iyo reagan oo runtii muddo soo socday oo laga wada hadlayay lalahaa haddii nucleerka aynu isu isticmaalno labadeenuba waxa weye caalamka o dhani waa gubanaya waxba ina ka dambayn mayso cidina hari mayso marka wadaxaajood baa bilowday oo runtii isaga muddo ka horreeyey oo qaatay dhowr sannadood ilaa iyo shan sannadood qaatay markaa kadib weeye marka ay heshiiskan ay soo gebagabeeyeen siddeetan iyo toddobadii iyadoo runtii ay markaas meel xun marayso oo xataa uu keenay qumbulada nooca loo yaqaan s s twentyga uu galbeedka yurub keenay oo yurubtii ay aad maaragtay arrimahaas ay uga xumaatay marka waxaa la yidhi hala baabi'iyo gantaaladan imisaa la baabi'iyey xilligaasi ilaa iyo hadda waxaa laga hadlayaa ilaa iyo laba kun iyo toddoba boqol ku dhowaad baa la burburiyey oo hubkaasa waxaadna moodaa in sidii loogu talagalay runtii ay u dhacday oo ahayd shan iyo toban ilaa iyo wax maaragtay qolo kastaaba shan iyo toban xabo oo iyadu ay markaas sidii museumkii u isticmaasho keliyaha laga reebo baa baa lagu soo gebagabeeyey waana waana la fuliyey arrintaas kadib weeye marka hadda ay dhalatay in mid weliba uu yidhahdo qoladii kalena khayaanaysa hubbay tijaabiyeen maraykankuna ku eedeeyey ruushka inuu gantaallo waaweyn tijaabiyeen ruushkuna ku eedeeyey maraykanka haddana ay usii dheer tahay labadoodiiba iyagoo yiri heshiiskan shiinuhu kuma jiro shiinihiina hub culus buu samaysanayaa muxuu ahaa mana ka mid aha heshiiskan sidaas darteed labaduba waxaad moodaa inay in muddo a u marmarsiyoonayeen sidii ay uga bixi lahaayeen iyagoo qoloba qolada kale ay ku eedeynayso waad jebisay heshiiskii baa jiri marka xilligii heshiiskan la gaarayay in la yareeyo la baabi'iyo gantaalada nucleerka amaba qumbuladaha waaweyn shiinaha isagu ma haystay hubkaas lamid a wuu haystay laakiin awoodda hadda uu leeyahayna ma lahayn adduunkuna wuxuu u qaybsanaa sovietkii oo ahaa quwaddii warso hogaaminaysay iyo maraykanka oo naato ahaa marka waxaana wuxuu ahaa wax dagaalkii qaboobaa ahaayoo adduunku labada dhinac buu la kala jiray shiinuhuna awood saasa ma lahayn marka hadda waxyaabaha ay u isticmaalayeen oo maraykanku uu leeyahay waa u baahan nahayba inaan ka baxno eedeynta marka laga reebo ruushka uu eedeynayo waxaa ku jirta iyadoo bush madaxweynihii hore uu xataa soo jeediyey labadii kun iyo kowgii in laga baxo oo uu leeyahay dalal kalaaba wixii kala samaysanaya anagu gacmihii baa naga xiran waxyaabahaasa sal u ahaa marka in heshiiskan ay labaduba isku eedeeyaan si ay uga dabaguryoodaan hadda laakiin ruushkan bay farta ku fiiqaysaa dalka shiinaha iyo dalal kalema soo qaadin marka ma waxaa jira waxyaaba ay tuhunsan tahay oo dhinaca ruushka ah mise waxaa jira sida carabka ku dhufatay wadamadan kale shiinaha uu ka mid yahay iyaguna hadda hubkii samaysanaya arrintaas laba af bay leedahay midi waxa weeye tuhunka ay ruushka ka qabaan keliya oo ruushka runtii gantaallo tiro badan buu sanadihii hadda u dambeeyey uu tijaabiyey kuwo ka duwan oo aan iyagu xakamaynta heshiiskan ku jirin buu tijaabiyey oo waxaad moodaa inuu ruushku waa tuwa ukraine qabsaday waa runtii aad buu maaragtay murqihiisa u kala bixiyey taas waa dhibaysay iyo maraykanka oo in muddo ah ilaa iyo sanado dareensanaa inuu gacmaha ka xiran yahay oo heshiiskani uu gacanta ka xiray marka shiinuhu ma aha arrinta koowaad oo hadda ku khasbaysa laakiin waa guud ahaan eedan uu usoo jeedinayo ruushka iyo gacmo xiraanta uu leeyahay waxaan u baahannahay inaan casriyeyno hubkayaga heshiiskaanana gacmuhu naga xiraya markii heshiiskan la gelayay ma jirtay ama ma laga wada hadlay qaab loo ilaalin karo amaba loo ogaan karo haddii waddan uu ka baxo amaba si hoose uu hubkii u haysto amaba uu u naaxinayo absolute waa sax weeye heshiiskayba ka mid ahaydba waxyaabaha ugu horreeya waxay ahaayeen ma ahayn oo keliya in heshiiska la galo oo qolo kasta la yidhahdo waayahay idinku baabi'iya annaguna ayagaan burburinaynaa maahe khubaraa la isdhaafsanayey waa lasoo xaqiijinayey qolada qoloba qolada kale supervise garaynaysay oo fiirinaysay ilaa iyo cadada ay baabi'isay goortay baabi'isay waktiga ay qaadanayso sababtoo ah wuxuu lahaa deadline ama wakti uu dhammaanayo oo eighty sevenkii ilaa iyo ninety onekii waxaa laga hadlayaa kow iyo sagaashankii ilaa sideetan iyo sideetan iyo toddobada ilaa kow iyo sagaashankii saddexdaasay sanay ahayd in maraykankuna uu sideed boqol iyo xoogaa ku burburiyo ruushkuna kun iyo zaa'id ku burburiyo marka taasaad moodaa inayba salow ahaydba verificationka waxaan la yidhahdaa in la hubiyo in qolo kastaaba aan lagu sii dayna ay ay ay ay xaqiijiso khubarada kale ay la joogto oo korjoogo ka tahay marka ay burburinayso in la haysto maxay dhibaysay halis bay ku ahayd yurub waa cidda ugu darayd waxay ahayd markii ruushka uu gantaalihiisa sababtoo kuwa waaweyni waxay gaarayaan ilaa shan kun iyo shan boqol oo oo tiiro ah oo kilomitr bay gaarayaan marka ruushku aad buu ugu soo dhowaaday meelaha qaarkood oo waxaa jarmalka iyo maaragtay ingiriiska iyo yurubta galbeed yurubta galbeed oo dhan aad bay uga welweshay gantaalada uu sameeyey iyo meelaha uu soo dhigay iyo tiiradooda maaragtay gaaritaankooda meeshay gaarayaan marka runtii amniga yurubba ka uga sii xoog badnaa maraykanka amniga maraykanka iyo hubsamaysashadiisa dhibaatada ay ku hayaan gantaaladaasi ay reer galbeedka ku hayaan hadda waa waxaa la yidhahdaa waa suspension macnaheedu waxa weeye waa laalnay kamid ahaanshihiisa lix bilood kadibna waa ka baxaynaa haddii aadan khayaanada iyo waxaad ku samaynaysa iyo maaragtay inaad maaragtay addeecdo qodobadii laysku raacsanaa oo hubkan zaa'idko aad samaysanaysa iyo ruushkow buu la hadlayaa haddaadan tallaabooyinka noocaas iyo noocaasa qaadin wuxuu leeyahay waa ka baxaynaa lix bilood kadib laakiin hadda waa laaleen keliya kamid ahaanshihiisii waa suspension ma aha totally ma aha inay ka baxeen ma aha haddii marka ay dhacdo in ruushka uu maqli waayo dalabaadkan dowladda maraykanka ka imaanaya maxaa dhici kara waa jaantaa rogan weeye ma jirto qumbulo dambe oo labada labadan awoodood ay isku xakameynayaan ma jirto qolo kastaaba waxay casriyeysanaysaa qumbuladaheeda iyo gantaaladeeda iyo waxyaabaha lagu lagu rido qolo kastaaba waxay u u gacan banaanaanaysaa inay wax allaaliya waxay doonto samayso sidaad ka warqabta xataa ruushku qaraar buu u n ka united nationka geeyey uu leeyahay arrintan u n ku go-aan ha ka gaaro shirka heshiiskani inaanu burburin waa laysku raaci waayey oo maraykanku waa ishortaagay arrintaa marka waxaad moodaa inay runtii noqon doonto jantaa rogan qumbulada iyo xakamaynteeda iyo weliba ay adkaan doonto sidii dalalka kale loogu sheegi lahaa ha samaysanina sababto ah waa hub dilaa aho halisa weeye marka ilaa iyo dalalkan waaweyn iyagu ay go-aan gaaraan oo kooda xakameeyaan aad bay u adkaanaysaa inay dalal kalena ka dhaadhiciyaan ha samaysanina marka dhibka ugu weyni taasuu ka imaan doonaa waxa la yidhahda nuclear proliferation ama maaragtay fididda nuclearka inayba waxaa laga baqayaa inay albaab hor lo oo adduunkiiba uu khalkhal galo oo adduunkiiba uu khalkhalkaas ku galo oo qof weliba yidhaahdo adiguba kaagii baad haddeer mid hor la casriyeysanaysaye dee aniga iigu sheegaysaa kaaga georgi ama bakistan ahaw ama india ahaw ama korea ahaw ama brazil ahaw dalkaa rabta ahaw inuu abuurmo oo tarta nuclearka inuu abuurmo marka khatartaasay keeni kartaa runtii waana halis adduunka o dhan u baahanya inuu ka feejignaado